Is-tixgelintii kalsoonida labada qof ee qoyska iswadaagayana weliba iyo xoogaas shaltaabo la'aantii weliba inay ku guulaysadaan dhisitaanka nololeyo iyo mustaqbalka awlaadiyo, taas oo weli walbahaarada koranba wanaagga qoyska. Burburka ama fashilka kooyada shaltaaga lamada qof ayaa weliba lansawaaya kalsooni yarida iyo xiriirka aan faylahayn ee u dhexeeya labada qof ee nolosha iswadaagaya, sida ay sheegeen ururada ku shaqeeya arrimaha qoyska. Xuseen Xasan Taako iyo Aamina Cabdiraxmaan Jaamac waliba iyo ku shaqaaleysiin ururo ka shaqeeya arrimaha bulshada ee degmada Baydhabo, waliba iyo si wadajir ah iyo aan ku warbixinayna waxyaabo sheeno karo burburka qoyska iyo siyaabaha iyo aan ku guulaysan karanba qoyska saya.
jaraan qoysas guulaysaday oo intaana aragay oley guulaysadeen marka qoysaskaas guulaysadeenna wayba ka guulaysadeenna wanaag iyo dhatiyoyaala wayba ka guulaysadeenna ini iyo istixgelin iyo iska tiirsanaan dhatiyo ku jarta waybaa jartay cilmi baaris la sameeyay oo eraasa qoysaska guulaysada waybaa ka guulaysadeenna ani iyo iyin may leedahay qoysas iska duuban anis mahadnagaaw dhinacyada xubno qoyska waybaaba joogteeyana ini xiriir la sameey kabakan kala ini oo may la eraay waqtiyada oo xaalado ka adeegiin inis gurmadaan ini xil isku saara lambalanka kale suuska qanciii fadi ini may la eraay labaandalan oo xubno qoyska inka sareeyaan haadaan dad mar walba wada hadalaaw walay dhibaatee ku wada hadalaaw iska tiirsan saas daraadee qoyskaas oo awkii aada saashaayeen owlaadiyona wayba iska dayaan iniyo yoon hodhishow sii weydiiyaan inuu naqdaan qoysas guulaysada sida aadayo awsho camal inay ka daydaan marka qoysaska guulaysada waa qoysaska marwalba iska tiirsan inays khiyaanana is aaminsan iska hirin walaal lanka lankoodeer lanka kalena inuusa deeri aaminsoo dhibshay ah dadkaasa walila ero kore guulaysadeen haddii saasamayaana waybaaba tusaalanteeda oyina oo qudwa xasana oyina dadkuwa dhalaayaan oo nololo iyo kukudaydan oon iska daaho dhashay inayo taas oo kale
koley wayla raayayso qoysaska guulaysada horta marka hore in mayla raaya xiriirka ku dhexeeya la wanaaji oo silaka dhig waybo yacni ko official ah oo mayla raayayso waybo yacni walanka daasoona in menaha mayla raaya daafuron yani inti mayla raayayso waybo talooyinka iyo dadku dhexeey aftirsho laka dhika mayla raaya haanu la wada leey oo go-aanada mayla raaya masiiriga oo maybo gooska gudaashay ah naftirsho maybo yacni dee lahaskula fadheedaa laskula taledaa qof kasta fikirkiishay maylaaraay xur lanka weelaw lanka caburiyaana taladiisa tusaaladiisna maybo yacni dhibgaado qoyskaas walaa ka guulaysadi lahay miska horumar lahay intaasa dib la hela waybo yacni qoyska guulaysadi waana siyaabahaasiitia ka guulaysadi er koro tan kale wal artificial ama wal dabiici ah oo ilaahay subxaana watacaala anka talagalay in mayla raayayso waybo yacni rega afar guursada migalkan wayla raayayso waybo bilaantana mayla raayayso halhaba maybo hal qof iyo ka ekaadan marka maadaama wal dabiici eeto dhankii maybo yani ka faala qaado karo mas-uuliyadda sayti guud kora wayla ku faday maybo yani intisi guud anka cadaalad fala dadka sayti qof gaarana maybo yani usan ogdadayn oo si sax ah oo maybo siman mayla raa qof kasta xuquuqdiis usan hela walaayo qoyska kiisha gudaashaya mayboy madaxa binaanay tan kalena saasoo kale madaxa binaayay walaagay oo maybo yani si guud badan ku dhexeeyon in wayleeraay lan wada siminaada marka intaasi in lamid ahba wayleeraay way ka guulaysadaysa kor ila maasanta inkastoo aan badanayna shaltabowga iyo weliba fashilka kooyow lamada qof ee qoysku wadaagaan haddana weliba jare qoysas kashaltawi isfahan yari iyo weliba xulasho la-aan guurka kahora walibana hadda habadaya ururo ku shaqeeya arrimo bulshada haanaas oo talooyin iyo wacyigelinba siyaanga dhalinyarada soomaaliyeed ee guurdoonka ee